waxaan halkan iskugu imaana maanta anagoo ah xisbiga o d m dadka matalaya ilaa iyo maaragtay baarlamaanyaasha ilaa oo garis iyo fafi ijaara balambala lagdera ayaan iskugu imaanay annagoo ka hadlayno arrimaha xisbiga waxyaalaha ka hadalna waxaa ka mid ah inaan dadkan cusub oo lasoo doortay inay horta isbarashada u horreysa midda labaad maadaama waqti doorashada ay soo lasoo gaaray in la isdiiwaangeliyo oo xisbiga lagu soo biiro waayo xisbiga faa'iido badan ayuu leeyahay waxyaalaha kale ka hadalna waxaa waaye inaan aan aan dardargelinno annaga xisbigan madaxweyneha u taagan ayadoo dallad guud azmiyo la dhaho laakiin xisbiga o d m ayuu ayuu ka yahay madax buu ka yahay annagoo gadayno waxqabadkiisa iyo sidii maarata madaxnimadiisa uu ku noqon lahaa ayaan ka hadalnay waxaan kaloo ka hadalnay dadka raba inuu ku tartamo doorashooyinka u taagan ka bilaabato m c a ga ilaa iyo senataga u karay oo codsanaya inay xisbigan kusoo istaagaan aan u sheegayno inay ay soo dhowaadaan ay maaragtay qoralada soo diraan aan u qaban doono shir dambey oo maaragtay wax alla wixii xisbigan raba inuu kusoo maarata ku istaago inuu ay imaadaan annaga aan fiirino marka xisbiga qofka u qalmado oon u aragna inuu guusha maaragtay ay u dhowdahay sidii maarata xisbiga uga qayb qaadan lahaa nin walbo maarata tamaayo kuraasta hoose ilaa midka u koray waxaan leenahay inay xisbiga ay kusoo dhowaadaan ay imaadaan xisbigan waa xisbi maarata danaynayo shacabka reer guuraaga ah waxaan leenahay faa'iido badan buu xisbiga leeyahay inay imaadaan ee xisbiga ay ku tartamaan aan ka hadalna arrimahaasaan ka hadalnay muhiimadda horta waxay ahayd in maaragtay dadkan halkan iskugu imaaday inay isbartaan haddana way forward isla qaadaan taasoo ah kow horta diiwaangelinta xisbiga waa kow labaad waxaan idhi maaragtay in si toos ah cambaign loogu qaado bartigan o d m taas oo marna aan maaragtay laga nasanaynin bartigan si uu xoog ku soo yeesho saddexaad waxaan isniri dadka baarlamaanka ama m c asha ka imaanayeen constitutionka in ay laba qalbiga iska dhaafaan oo xisbigan o d m si toos eh ay u soo galaan waan aragnaa annaga dadka raacatada waan aragnaa dowladda meel ay u jeedo waan aragnaa inkastoo aan gulooyin ka imaana laakiin waan aragnaa wixii jiro waan aragnaa afaraad waxaan nidhi qof kasta oo hadda inta joogo oo memberska official memberska ah waa in maaragtay tiri goob guud uu soo sameeyo ballan baan ku qaadaynaa ugu yaraan nin walba iyo dadaalkiisa waan haynaa haddaba dadka maaragtay xisbigan tiyaar u eh inuu diiwaangelista tiyaar u noqdo way jiraan markaan aniga codsigayda waxaa waaye dadka wax badan ayaan maaragtay kenya ku dhex dhunnay haddii aan reer nordistanahay siba reer garis dowladda waan ka harnaa meel alla meeshii dowladda ay markaa u jiifto aqoonteeda nagu yar durbo waxaan rabnaa inaan aragno xisbiga waa o d m